halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban iyo qaar ka mid a afyimada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com
galab wanaagsan iyo ciid wanaagsan dhammaantiinba waa maalin talaado ah koob iyo labaatanka bisha agost labada kun siddeed iyo tobanka waxaa idaacadda galabnimo daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah muslimiinta caalamka oo maanta si weyn u xusay munaasabadda ciidul adxa geyiga soomaalida ee geeska afrikana maanta cidhifka cidhif si nabadgelyo ah ayaa looga ciiday
waxaa kale oo aan idiin haynaa oo aad qaybta dambe idaacadda aad ku dhegaysan doontaan barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay munaasabadda ciidda canrafo
ummadda islaamka ciida shanta soomaaliyeedo gaar ahaan u ciida
qodobadaasi iyo ku kale ayaan idiin haynaa marka horese dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida wararka ka imanaya dalka afghanistan ayaa sheegaya in hobiyaal lagu weeraray caasimadda kaabul iyadoo uu madaxweynaha dalkaasi ashraf khani khudbadda ciidda u jeedinayay dadweynaha ugu yaraan hal hobiye ayaa ku dhacay agagaarka madaxtooyada halkaasi oo madaxweynuhu ka khudbadaynayay kooxda taalibaan ayaa iska fogeysay weerarkaasi waxayna kooxdu sheegtay inaanay mas-uul ka ahayn weerarkaas booliska ayaa sheegay in koox isa soo midaamisay oo ka kooban shan xubnood ay ku dhunteen meel u dhow masaajid ku yaalla caasimada kaabul iyagoo in ka badan toban hoobiye ku riday qaybo ka mid a caasimada afar ka mid a nimanka weerarka soo qaaday ayay boolisku dileen sidoo kale hal askari oo boolis ah ayaa ku dhaawacmay weerarkaas iyadoo ay soo dhowaatay doorashada dhexe ee koongareeska ee bisha novembar ayaa xubnaha ka tirsan xisbiga jamhuuriga waxa ay isha ku hayaan aragtida ay dadweynuhu ka qabaan shaqada madaxweyne trump ra-yo ururin la sameeyey ayaa sheegaysa in boqolkiiba laba iyo afartan dadweynaha maraykanka ay raalli ka yihiin madaxweynaha laakiin boqolkiiba laba iyo konton ayaa iyagu sheegay inaanay u bogin qaabka uu u maamulayo dalka
ra-iisul wasaaraha dalka australia malcolm temple ayaa ku guuleystay kalsoonida xisbigiisa xisbiga liberaalka ayaa cod u qaaday hogaanka xisbiga kadib markii uu ra-iisul wasaaruhu codsaday arrintan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii uu ra-iisul wasaaruhu ka noqday qorshe loogu talagalay xakamaynta gaaska hawada wasakheeya wasiirka arrimaha gudaha australia islamarkaana ka tirsan xisbigaasi oo lagu magacaabo peter doton ayaa shaki geliyey hogaamiyenimada ra-iisul wasaaraha taasi oo keentay in ra-iisul wasaaruhu codsado in kalsoonida loo qaado isagoo ku guuleystay taageerada aqlabiyadda xisbiga dowladda maraykanka ayaa dalka jarmalka u masaafurisay qofkii ugu dambeeyey oo ka tirsanaa xisbigii naasiga jarmalka kaasoo sannado badan ku noolaa dalkan maraykanka kadib dagaal dhinaca sharciga ah cadaadis diblomaasiyadeed iyo mid siyaasadeed oo la saaray dowladda maraykanka ayay washington dhiibtay jawig balich oo tan iyo kun iyo sagaal boqol sagaal iyo afartankii ku noolaa degmada ku weynaysa magaalada new york wax uu waardiye ka ahaa xarun dadka lagu ciqaabo uu naasigu ku lahaa dalka poland oo xilligaas uu haystay jarmalka sanadkii labada kun iyo afartii ayay dowladda maraykanka kala laabatay jinsiyadda maraykanka oo la siiyey sanadka kun iyo sagaal boqol toddobo iyo kontonkii
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a dunida muslimka ayaa maanta looga dabaaldegay munaasabadda ciidul adxa waxaana magaalooyinka geeska afrika ee soomaalida ay ahaayeen kuwa si nabad ah laisugu yimid oo lagu xusay ciidda faahfaahinta warkan waxaa inoo haya waryaheena xasan kaafi dadka ku nool muqdisho ayaa maanta ku ida si nabadgelyo ah iyagoo u dabaaldegay maalinta koowaad oo ciidul adkha kumanaan dadweyne ah ayaa maanta salaada ku ogay meelo kala duwan oo muqdisho ah iyagoo dadku iskugu soo baxeen barkhadaha waaweyn xaafadahooda garoomada kubadaha agta lagu ciyaaro iyo masaajidda madaxda dowladda soomaaliya ayaa meelo kala duwan kula ciida bulshada iyadoo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajon uu la ciiday ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuuna salaada kula dukaday xarunta ciidamada janaal gordon halka ra-iisul wasaare khayrana dadka salaada uu kula dukaday xarunta masjidka isbahaysiga islaamka ee muqdisho qaar ka mida dadyowga muqdisho maanta u dabaaldegay maalinta koowaad ee ciidda ayaa daraankooda la wadaagay v o a ciid wanaagsan dhammaan ummadda soomaaliyeed magacay waa axmed daahir mire ku ciiday magaalada muqdisho aad baan ugu faraxsanayn inaan ku ciiday magaalada muqdisho si nabada oo xasilloon baanu ku ciidnay ummadda soomaaliyeed ku wada ciiday magaalada muqdisho jawi wanaagsan baa lagu ciiday oo nabada aad baa looga dareemayaa magaalada ciidda maadaama ciiddani tahay ciiddii ciidul adxa oo shacabka soomaaliyeed mataqaanaa ay aad iyo aad u faraxsan yihiin oo ay nabad tahay oo wax dhibaato iyo qalalaasi aysan ka jirin ciid wanaagsan magacaygu waa cabdixakiim daahir hiirad oo ku ciiday magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda waaberi waxaan u hambalyaynayaa munaasabadda ciidda dhammaan dadka muslimiinta ah ee ku nool daafaha caalamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ariif cabdiraxmaan oo ka mid a dadka danyartae ku nool muqdisho ayaa u sheegay v o a in ciidan ay yareed xoola qalitaankii lagu yiqiin la ciidul afha dadka danyartaana maanta aysan hilbaysan wallaahi maanta si fiican si wanaagsan ayaan u ciidnay oo nabadgeli leh laakiin dilbihii la dhiiwaayey iyo waxyaalihii la dhiiwaayey ma arka wax yar baan soo wareegay waan waayey marka magadaala laga keeni doonaa si kale waa ka sugay laakiin si kale si fiican si wanaagsan ayaa loo
inkastoo maanta loo dabaaldega maalinta koowaad oo ciidul adha haddana waxaa si gaara u dareemaynin dadka danyartae ku jira qaryaha muqdisho maadaama dhaqaal ahaan aysan awoodin inay soo iibsadaan dharka kuwiisa cusub iyo qalashada xoolaha cabdulqaadir okey v o a muqdisho magaalada hargeysana waxay ka mid ahayd magaalooyinka maanta sida farxadda leh looga xusay munaasabadda ciidul adxa sida ay warbixintan kusoo dirtay waryaheena sagal mustafa xasan
waxaa maanta guud ahaanba somalilan looga dareeray salaada ciidal adxaa magaalada hargeysa ayaa ka mida meelaha sida weyn looga ciiday halkani waa goob ka mida goobaha ay carruurtu ku ciiddo waxaana isugu yimid boqolaal carruura oo faraxsan waa kuwan iyagoo dareenkooda ka hadlaya halka waxaan ka salaamayaa aabbaha iyo hooyaday iyo walaalaha iyo itaa muuqeega iyo magacayga garanaysaa waxaa la idhaahdaa cawo mustafa axmed waxaan salaamayaa hooyaday aabbahay aabbahay hooyaday gaaran ahaan walaalahayoo dhan hooyaday aabbahay dhammaan waalidiintayda iyo ummadda somalilan iyo gaar ahaan siiba hooyadii aabbahay ku nool magaalada hargeysa aabbahayna salaan baan u diraa isagoo ku nool dalka swiden aabbahay iyo hooyaday iyo dhammaan wixii ehelkayga oo dhan deeq axmed waxaan maanta ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka khaasatan waxaan salaamayaa dhammaan ummadda afka soomaaliga ku hadasha waxaan si gaar usii salaamayaa faamiligayga waalidiinta asxaabta waxaan leeyahay ciidan ciideeda ku gaadhay bashbash iyo barwaaqo waxaa kaloon iyaguna salaamayaa dhammaan intii muuqayga iyo magacayga taqaana
sagal mustafa xasan nuur v o w hargeysa kullu caam waantu bikhayr
halkaad weli dhegeystaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a gobolka waqooyi bari kenya ayaa isaguna ka mid ahaa meelaha maanta ciidda carafo looga dabaaldegay waxaana hogaamiyaasha muslimiinta kenya ay diideen go-aan ka soo baxay qaadiga guud ee dalkaasi oo isagu sheegay in maalinta arbacada ay tahay maalinta ciidda dowladda kenya ayaa iyadu ciidda darteed maanta u aqoonsatay inay tahay maalin fasax ah guud ahaan dadka dalkaasi kenya ku nool warbixintan waxaa gaarisa kasoo diray maxamed faarax shire muslimiinta ku dhaqan gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya guud ahaan si wada jir aya waxay u oogayeen salaada ciidda maanta waa maalin ciida waa maalin farxad ah waa maalin aan maaragtay muslimiinta dhammaan aan maanta ku midaysanahay ciiddaas ciid carafa marka waxaan leeyahay salaan waxaan wada salaamaya dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogto waxaan salaamaya maanta ciid wanaagsan ciidul adxa ummadda muslimiinta dhan meel kasta ay joogaan soomaalida gaar ahaan oo dhan baan salaamaya dal iyo dibadba waxaan leeyahay ciid wanaagsan farxad ciid ciiddeeda kale allah nagu gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash iyo barwaaqo allah nagu gaarsiiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ciid wanaagsan dhammaan ummadda muslimiinta ee caalamka ku nool sheekh maxamed ilka dahablo la hadlayay kumanaan ku soo tukaday masaajidka weyn ee jenaraal maxamuud ee bartamaha gaarisa ayaa bogaadiyey qaabkay dadka muslimiinta ku dhaqan dalkani kenya ay iskaga kaashanayaan amniga iyo weliba horumarka tacliinta oo uu sheegay in soomaalidu iminkay ka yihiin hormuud dalkani kenya waan ka badinay waxbarashadii waan ka badinay cilmigii siduu ahaabaan u baranay siduu ahaabaan u qaadanay waxaa qalad ah laba milyan ama saddex milyan oo muslim ah oo maanta u taagan carafa in la yidhaha waxba kama jiraan qaadiga ugu sarreeya dalkani kenya ayaa sheegay in maalinta arbacad ee fooda nagu soo haysa ay tahay maalinta ciidda taasoo muslimiinta badan ee dalkani kenya ku dhaqanna carag ay ka muujiyeen hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee dalkani kenya ku soo tukaday masaajidka jenaraal maxamuud ayaa gadafka ku dhuftay wareegtadaasi ka soo baxday xafiiska qaadiga ugu sarreeya dalkani kenya naqa wakhti badan ay nagu qaadatay madaxweynaha waddankan aan u tagnay waxaan dhahnay maalinta talaadada waxaa rabnaa inaad ka dhigto maalin feeste ah oo ciidul adxa oo muslimiinta iyo dadka kale oo waddankan deggan ay dabaaldegaan oo la siiyo maalin ay nastaan waraaq buu soo qoray wuxuu yidhaahday talaadada ma ahe waa arbacada marka culummada meelay joogaan waddankan shiraan ugu yeeri doonnaa ninkaas waa in laga tashado hataa lama arko isku soo celiyo dowladda dalkani kenya ayaa maanta u aqoonsatay maalin rasmio dadka muslimiinta ee ku dhaqan dalkani kenya masiixiyiinta iyo dadka kale dalkani kenya ku dhaqan ay la wada mashxaradayaan waxaana ay maanta noqonaysaa maalin fasax oo shaqooyinka dowladda la qabanayeyna laga nasanayo maxamed faarax shire v o a gaarisa
magaalada nairobi waxa ay ka mid ahayd magaalooyinka maanta muslimiinta ay sida weyn ay ugu ciideen munaasabadda maalinta koowaad ee ciidul adxa sida uu warbixintan ku eegayo waryaheena yaasiin ciise wardheere الله أكبر الله أكبر الله أكبر dabaashaadka iyo fantaysiyaha ciidda al-adxa oo ah ciidda ugu weyn islaamka islamarkaana qaybo kala duwan oo dalka kenya labadaraadle magaalada xarunta ee nairobi ay dad aad u fara badani ku tukadeen goobaha kala duwan ee ay culummadu ka hadlayeen ayaa dadka waxaa lagu tirtirsiinayey in ay maantay ay gowracaan ciddii heli karta xoolo islamarkaana ay masaakiinta quudiyaan goob ka mida goobaha lagu tukaday oo ah nawaaxiga burhan state ee xaafadda isley ayaa waxaa ka hadlay sheikh cali usaama maanta oo kaleeto oo ay tahay acdamu alayaami cinda allahi tabaaraka wa tacaala maalmaha ilaahay maalintaa ugu weyn oo ugu barako badan waa maalin weyn weeye waa ciid aladxa almubaarak waa yowm alxaji alakbari waaye walaalayaal maanta oo kaleeto dadka muslimiinta ah waxaa laga doonayaa arrimaha soo socda qodobka ugu horeeya alcafu waaltasaamux in layscafiyo oo laysa saamuxo walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum waxaa ka mida walaalayaal maanta oo kaleeto cibaadada mashruuca ah oo layna faray waxaa ka mida in ilaahay loogu dhowaado udxiyada
walaal magaca cabdiraxmaan ismaaxlad ciidda miyaad hambalyo u diraysaa ka waran ciidda maanta bismillahi alxamdulilah hambalyo waxaan u dirahayaa aabbaha iyo hooyada awalan xaaskayga caruurtayda iyo dhammaan ehelka soomaaliyeed iyo soomaalida iyo islaamka oo dhan meel kastooy joogaan baa hambalyo u diray ciid mubaarag baan leeyahay kulli caam wa antum bilkhayr saw ciideen maanta burhan state areada alxamdulilah si wanaagsan baa loo ciiday si farxad laha loo ciiday haddana waxaa weye yowman maalintii ciidda naxriga marka waxaan leeyahay ciid mubaarag yaasiin ciise wardheere v o a nairobi
mar kale ciid wanaagsan dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay xuska maalinta ciidda carafo waxaa soo diyaariya halkana si wada jira uga soo jeedinaya caashe ibraahim aadan cashucuud iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
daacaddiyo qayrka ayaamaha la
fadligeeda daacad iyo qayrka ayaamaha la doortay deeqsiyow rabbiyow diinta fadligeeda hanoogu dembi dhaafo gamaashaad ka daawada ciidow dabaaldabagamaashaad ka daawada
kulanti wanaagsan iyo ciid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo ay v o eda ugu tala gashay munaasabadda ciidul adxa waxaana dhegaystayaal barnaamijka halkan si wada jira idinkala socodsiin doonaa caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shaqomagoba magunan xishoomba ruuxuu xifka u galo magul daraamba Ah, ah, magul daraamba goorma ayaa kuugu dambaysay fanaanada caanka ahayd ee khadiija maxamuud yuusuf khadiija qalanjo barnaamijka ayay nagala qaybgeli doontaa sidoo kale dhegaysta ka waran haddii maalinta ciidda ay kugu soo gasho goob aanay kula joogin dad kula weyneeya maalinta ciidda kadibna aad kula daarato amaba aad kula qabsato mid ka mida bulshooyinka muslimiinta ee markaasuun hadda waa markaasuun markaasuun ka agdhow maadaama soomaalida meeshaan joogto aysan community aysan lahayn aysan dad tiro badan ahayn waxaan noqonay eh, dad iska minority marka waxaan ku biirnay walaaliheena suudaan oo aad iyo aad dhaqan ahaan u wanaagsan dabcan sidoo kale waxa aad maqli doontaan dhankii heesaha iyada oo uu barnaamijka ciidda inagula ciidi doono fanaanka axmed zaki oo isagu sanadkana ku ciidaya magaalada hargeysa islamarkaana inala wadaagi doona suugaan gaar ah oo ugu talagalay munaasabadda ciidda waa subax cirool iyo caruurtiyo dhallaankuba sama lagu caweeyo iyo cashiiradu isbooqde
iyaba waa yaabe ka waran iyada oo ciiddii lagaa sugayo haddii aad siminaar ama tababar aad haasaawaha ku baranaysa gasho oo aad ciiddii halkaa iyada ah aad kaga habsanto damaashaad ka daawada ciidow aan ku bilowne malaayiin muslimiin ah ayaa guud ahaan dunida daafaheeda si siman ugu dabaaldegaya maalinta ciidda carafo amaba ciidul adxa waxaana dadkaasi ka mid ah malaayiin soomaali ah oo midba meel ay ugu soo gashay ciidda bal intaynaan u gelin dadweynaha iyo sida ay u ciideen oo aan ku soo qaadan doonno dad qaarado kala duwan jooga iyo waayaha ay ku ciidayaan balse haddii aynu u kacno dhankaas iyo heesaha waxaa barnaamijka nagala qaybgeli doonaa fanaanka axmed zaki marka hore ciid wanaagsan zaki asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baan ugu dhowahay waa idaacadaydii waa idaacaddiinii waa idaacadoodii waa idaacaddii dadka soomaaliyeed oo dhan runtii n maxaan ku rahdaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in sanad walba inagoo caafimaad qabno oo ilaahay ina kulmiyo oon barnaamijyo iyo waraysiyo kala qaadno ilaahay loogu mahadnaqo aad iyo aad badan sana ugu dambaysana anigu barwaaqa baan kusii jirayo dalkii baan ku ciidayay jabuuti jigjiga hargeysa muqdishon baa ii dhinayd oo insha allah iyadana waan tegaya haddii ilaahay idhaahdo waxaan leeyahay ciid mubaarig kulla caam wa antum bilkhayr dhammaan shacabka soomaaliyeed soomaali weyn dal iyo dibad meelowlay joogaanba faamilkayga faniskayga saxaabtayda iyo ummadda muslimiinta oo dhan waxaan leeyahay n kulla caam wa antum bilkhayr waa hagaagi mar kale ayaan anaguna ku leenahay n ciid mubaarak maca alciidayn ciid alcaafiya axmed saki n dabcan waxaad tidhi n sanadihii ugu dambeeyeyba waxaan ku ciidayey n dalkii dadweyne waxay isweydiin karaan ama dhegeystayaashu xagguu ku ciidayaa n labadii sano ugu dambeysay waxaan ku ciiday jawi aada u qurux badan laba ciidood waxaan ku ciiday hargeysa iyo buurambe iyo berbere iyo baan ku ciiday ciiddii kalena waxaan ku ciiday jabuuti ciiddii iminkana soo dhaaftayna waxaan ka tumaya oo ku ciiday dowla deegaanka magaalada caasimadda jigjiga tan hadda inagu soo socotana waxaan rajeynayay inaan xamar ku ciido ayaan rajeynay lakin way suurtageli weyday insha allah waana tegi doonaa muqdisho anigoo heesahayga iyo haryadihii u wada ayaan tegi doonaa insha allah axmed zaki haddaan soo koobo ciiddaad fahanta macnaheeda allah mar labaad waalanta ciiddi baad fahantay ciiddi baad fahantay raaxo raaxo raaxo adaa ciidayaba qalbigaad ka ciidaysaa waan gartay waa yahay dabcan marka ay dhegaystayaasha iyo weliba ummadda muslimiinta iyo dhammaan dadka soomaalida meel kastay joogaan ay idaacadda dhegaysanayaan ay ciidayaan markay maqlaan fanaankii axmed saki dabcan dee waxay xasuusanayaan sugaantaadii kala duwanayd fankaagii cajiibka ee casriga ah ee sanadihii ugu dambeeyey aadka loo dhegaysanayey bal ugu horreyn baa intaynaan gelin qaybaha kale iyo weliba aan salaanta ciidda iyo wixii kale aynu isweydiinayno bal maxaad hees ciidda aad u soo qaban lahayd maanta dhegaystayaasha
waxaan usoo qaban lahaa hees aanu last year qaadnay anagoo fanaaniin badan ah oo aniga saara ilays safo omar faysal xamda fanaaniin fara badan aanu nahay marka haddaan in yar anigu qalcadaydii aan idinka yaro qaado waxay leedahay waa subax cirooli caruurtiyo dhallaankuba dama lagu caweeyo iyo cashiiradu isbooqde marka taasaan usoo qaban lahaa
waxaan xasuustay iyadoo aroortii lasoo labistay oo lasoo socdo qoysaskii lasoo booqanayo ciid mubaaragta lays hayo maasha allah cashiiradii waa hagaag waxaa waxaa qalciidkii la doonanayo weliba hoos baanu qarinaya taasoo imika telefoonada laysugu diraabanaya gadaal baanu dhiganayay waa hagaaga bal dhegaystayaal dhegaysta habboon heestaasi uu fanaanka axmed saki inoo socdo waa subax cirooliyo caruurtiyo dhallaankuba sama lagu caweeyo cashiradu isboqode
Waa maalin ciido, aadmiga ku culuso, nabad lagu caweeyo, suuqyadu camiray. Waa maalin ciido, aadmiga ku culuso, nabad lagu caweeyo, suuqyadu camiray.
waa tahay axmed zaki ciid mubaarig aan ku leenahay heestaasi aad soo qabatay waa tii ciidda laakiin dhegaystayaal badan ayaa waxaa laga yaabaa aan fursad u helin sida aniga shirwacan kuula hadlayno sida tooska ah inay kuula hadlaan laakiin marka ay ku maqlaan jeclaan laha alla axmed zaki baa khadkii ku jira axmed zaki baa idaacaddii la hadlaya alla yaa heestiisaas mid walba hees baa kusoo dhacaysa oo taageerayaashaada ka mid a marka taageerayaashu way Waay.
badan yihiin laakiin heestaad is leedahay taageerayaashaada badankood way jecel yihiin haddaad noo soo qabato maanta ciida waxaan idiin soo qabanayaa heesta la yidhaahdo dhadhan heestaasi waxaa tiri dhadhan baa la yidhahdaa dhadhan ha wayba dhadhamaysaa si kale kuma garatid aanu cashe waxaan odhan lahaa Ah.
waxa weeyaan jacaylkaasi uu soo dalxiisay kan waa noocii lagu ducaysanayo weeyaan kasana soo dalxiisaya ee dhadhankiisi wata bal dhegaysta habboon mar kale dhegaystayaal iyo ciid mubaarig ee heestaasi dhadhan ee waxmed sakiin noo socda
sida ubax dhalaalo ee manay hargeysiyo ka dhex baxay turdheerba dhaayahayga qaato kuma dhafaye garo dhaayahayga qaato kumaba dhafaye garo garowiyo dhulkeennii dhoobadii udgoonay ama beeyo dhaadheer dhugashadaad u roon waan kugu dhowee garo dhugashadaad u roonto waan kugu dhowee garo haddaan dheef wadaagno dhay xamar xamar xamar kumaalo dhalintuna ciyaaraha arooska ka dheeran way inoo dhacnaalay way way way ahaha way inoo dhacnaalay haddii dhuuxa jigjiga iyo halka dhaqanka laga helo dhaanta aan ka tumalay farxad baan la dhiciyaa way way way ahaha farxad baan la dhiciyaa waa hagaaga mar kale ciid mubaarig dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aada naga maqlaysaan كل عام وأنتم بالخير إن شاء الله سند كسند caasimad allah inagu gaarsiiyo waxaan u rajaynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed inuu ilaahay barwaaqo iyo bashbash iyo caafimaad sanadka sanadkiisa ciidda ciiddiisa uu inagu wada gaarsiiyo insha allah aamiin aamiin aad baad mahadsantahay axmed zaki aad baad umahadsantihiin aad baan idin salaamaya dhegaystayaal sidoo kale sida aan barnaamijka bilowgiisiiba aynu ku tilmaannay fanaanada caanka ah ee khadiija qalanjo ayaa iyadana inagala qaybgeli doonta oo barnaamijka marti inoogu ah hase yeeshee haddaynu sidoo kale eegno iyaguna waxaa siyaabo kala duwan iyo weliba duruufo kala gedisan dalalka dibadda ugu ciiday boqolaal soomaaliya iyadoo qaarkoodna ay ku ciideen goobo ay soomaalidu aad ugu yar tahay islamarkaana ay taasi ku kaliftay inay ciidda la wadaagaan bulshada kale ee muslimiinta ah ee deegaanadaasi kula nool waxaana barnaamijka inagala qayb qaadan doona qaar ka mida dadkaas halkaasi bal haddaba ugu horraynba aynu ku horrayno siciid jaamac oo ah wiil dhallinyaro ah oo ku noola magaalo ku taalla xadka ay iska galaan wels iyo weliba england aad iyo aad baa umahadsan tahay casho ciid iyo cabdixakiin labadiina waa mahadsan tihiin bahda v o edana waan salaamaya waana dhowahay waa uu yahay ugu horraynba siciid n ciid mubaarak baanu ku leenahay n marka ugu horraysa bal ugu horraynba intaynaan u gelin n ciidda iyo sidaad halkaa uga ciideen halkeed ku Ciid mubaarak, nooshahay meeshaad ku nooshahay iyo magaaladaad ku nooshahay iyo xaggay ku taalla bal faahfaahin naga sii waxaan ku noolahay magaalada swindon town ee, gobolka wilshire waana magaalo aada u yar populationkeeda iyo dadkeeduna ay aada u kooban yihiin waa hagaag bal ciiddii baynu ku jirnaa maalintii ciidda oo guud ahaanba n laga dabaaldegayo n meelo badan oo dadka muslimiintu ay ciidayaan sidaad ugu ciideen sida soomaaliya intee leeg baad ku degantihiin goobta ayada annaga soomaalida meeshaan degan waa dad aada u yar een, taqriiban waa dad adiga sagaashan qof aan ka badnayn amaba ka yarba Een, waxaan ku dhex milannahay bulshooyinka kale ama communitiyada kale ee naga tirada badan amaba naga xajmiga weyn Een, inta badan waxaan la ciidnaa een, walaalahayo suudaan oo aada iyo aad een, ciidaha xiliyada ciidaha noo invite gareeyo oo maxaa la dhihi jiray inta badanna een, magaalada oo dhanba ay ayaga la ciida intooda badan marka laga soo tago een, bulshooyinka kale asia ka imaada sida bakistaanta iyo maxaa la dhihi jiray bangladesh oo ayagana sidoo kaleeto meelo gooni isugu tago laakiin annaga soomaalida inteena badan waxaan la ciidnaa suudaanta oo dhaqan ahaan iyo kaaljar ahaan iyo sida ay ma- ay usoo dhaweeyaan dadka martida ahba aan aada ula dhacsannahay waxbana aana kala fogeyn dhanka soomaalida waa hagaag suudaanta maxaad ku doorateen inaad iyaga aad ula ciidaan ee shucuubta kale muslimiinta ula ciidi weydeen Ee, waa la ciidnaa oo muslimiinta dhammaantood waa isla ciidaan waana wada faraxnaa dhammaanteen guud ah laakiinse markii salaada ciidda ay soo dhammaatay kadib ayaa jaaliyad walbo amaba een, een, qoom kasta oo macnaha wadan walbo ama jaaliyadiisa ama communitygiisa waxay samaystaan xaflad u gooni ah marka maadaama soomaalida meeshaan joogto aysan community aysan lahayn aysanna dad tiro badan ahayn waxaan noqonay eh, dad iska minority ah. marka waxaan ku biirnay walaalaheena suudaan oo aada iyo aada dhaqan ahaan u wanaagsan xagga soo dhaweynta si kaba soo qaad markii aan israacno oo aan tagno xarunta ay macnaha ugu talagaleen ee dadka martida kusoo dhaweyn ama aan ku ciidno een, waxyaabo oo gooniya ay ayaga ay uga duwan yihiin bulshada kaleete sida een, maxaa la dhihi jiray halkan waxay kugu sameynayaan barbecuegi oo gooni ah halkan waxaa lagugu sameynaya mamacaankii oo gooni ah dumarka meel gooniya fadhiyaan ragga meel gooniya fadhiyaan si nidaam ah fanaaniina u imaado oo suudanees ah waxay ku shidayaan maxaa la dhihi jiray muusiga hore oo taariikhi ah amaba ka hadlayo macnaha waxyaaba taariikhda ku saabsan ee, fankii suudaan dad hadda waxa waaye fankan aada iyo aada ugu wanaagsan aba umaleynaya inay soomaalida xataa fanka uga sii horreeyeen marka waan gartay waxyaabaha aan ku jecelnaha waxaa kamid ah fanaaniintaas ay keenaan ayagaa fanaaniin keeno haddana waxay ku heesayaan heesihii hore sida sayid khaliifa maxamed alwardi eh, ninkii la dhihi jiray wad al amiin maxamuud cabdilcaziis dad badan oo fanaaniin waaweyn ay leeyihiin heesooda ayaa meesha ka qaadaan adiga meesha farxad badan ayay ay noo sameeyaan oo sidaas ayaan ku dooranaynaa
weli meelaan ahayn meesha haddaad ku ciidayso ma ku ciiddo oo ma kuu suuro gasho inaad meel ka mid a dhulkii soomaalida aad mar uun ku ciiddo noloshaada mise gobolkaasaad ku dhalatay maya kuma dhalan halkan aniga laajiga ku ahay Eh, laakiinse dhulka soomaaliya oo aan ku ciido waxaa iigu dambeysay afar iyo toban sano ka hor waaw marka heesihii ciidde la qaadi jiray ama aad ku ciidaysan jirtay maxaad ka xusuusataa waxaan ka xasuustaa allamaanta ayaanka iyo ciida wanaagsan ilaahi ina siiyey isaga ku abaale waxaatay maanta si wanaagsan heestaas ayaan aad u xasuustaa waa hamaystiri Aad adii iyo- laftarkaaga n xilliyada qaar heesa soomaaliya waad ugu dhufataa suudaanta mar haddii maxaan ku wallahi ayaga laftirkooda mararka qaar cajal waxay noo geliyaan heesihii soomaalida hore yani sida kaba soo qaad ciiddii lasoo dhaafo oo kale waxaan xasuustaa inay noo shideen heeso magool ay leedahay allah unaxariiste iyo xasan aadan samater iyo waxay noo shideen heeso hore oo qaraami ah ayay noo shideen maasha allah weliba xataa waxay hayaan qayb badan oo soomaalida ah wayna jecel yihiin een, dhanka soomaalida iyo maxaa la dhihi jiray taariikhda fanka ee maxaa soomaalida Marka- maxaa ka xusi kartaa heesihii ay idiin shideen ee magool iyo xasan aadan iyo fanaaniinta soomaalida heesaha ay idiin shideen mid ka mid a haddaad na xusuuso waxay leedahay sida waaga iftiima ama waadi xareeda wanaagow quruxdaada indhahay igu wareero waxba waan arki waay aan wadaagna ciyaare iweydaaro gamcaha kalantaali waa fanaanka la qaadayo kulley ma garan laakiin Taasi- codkeedaan ka fahmiye waxaan u qaatay heestaas inay saare axmed ahayd magool inay ahaydaan qiyaasa waa tahay waa tahay siciid aad baad mahadsan tahay ciid mubaarak walaal ciid wanaagsan aad umahadsantiin baada v o e da waa hagaag markana aan u baaqno mid ka mid a dhegaystayaasha nagala soo xiriiray dalka filibiin oo lagu magacaabo cabdiraxmaan xaamud axmed cabdiraxmaan kusoo dhawow barnaamijka ciidda bal dalka filibiin iyo sida aad ugu ciidaysaan haddii aad soomaali tihiin guud ahaan horta filbiin waa wadan aan muslim ahayn oo muslimiintu aad bay ugu yar yihiin laakiin soomaalidu maalinta ciidda way is urursadaan oo waxay leeyihiin masaajidaadu yar marka waxaa jira meelo ay soomaalidu ay isku urursato oo isugu yimaadaan oo ku caweeyaan waa hagaag marka maxaad samaysaan markaad isku timaadaan maalinta ciidda markaan isu nimaadno maalinta ciidda waxaanu samaysanaa matalan oo kale lacag baa inta laisku dardarsado waxaa la yimaada meli sidii waxaanu isku xusanaa dhaqankii soomaaliya oo kale marka waxaa laga yaaba in qada weyn oo aada u wanaagsan oo macnihii sii waddankeena soomaalidu kama maaranto bariskii iyo baasadii inaanu anagu laftigeeyo karsano si aanu sidii waddanka usoo xursano marka idinkaa kariya miya mise hodheelaad ka dalbataan karinteedii baa iyadana hawlada iyadoo la ciidaya haddana kijada in la galo cunto la sameeya taa laftirkeeda hawla wallahi dadku markii waddanka la joogo iyo markii qurbaha la joogo way ka duwan tahay oo marar waxaa dhacda raggu inuu isagu kijada galo ma- mararna waxaa dhacda in hotel loo tago oo la ballansado oo si la isugu arko marka imise soomaaliya qiyaas ahaan baad isugu imaadaan maalinta ciidda waxaa laga yaabaa in magaalooyin badan la isuga yimaado matalan maalin dhaweyd oo ciidda ciidan ka horreysa aan xusuusto waxaanu isugu nimid conton waxaanuna ka nimid magaalooyin kala bedelan qayb baa waxay u jirta mid baa waxaa xusuustaa inuu ka yimid nooga yimid meel noo jirta laba boqol iyo afartan kilomitr meel noo jirta oo labada boqol iyo afartanka kilomitr uu soo socday uu kaga yimid laba wiil oo soomaaliya keliya ay ka dhigtaan saddex keliya ku yihiin isaga iyo laba kale ma garan waa hagaag oo ilaa intaa uu soo safray si uu da- soomaali u arko oo ula ciido ciiddii ula xuso si uu soomaali ula ciido oo ciiddii waddanka u xuso oo qaabab laysu yimaado iyo oo aadan malaysan karin wuxuu dha Waa dhamacnihi hagaag.
wuxuu kuleeyahay filibiin oo kale markaad xusuusato sidii qaabka waddanka loo ciidi jiray dee adigu waa garanaysaane heesaha ciidda ka waran iyaga iyo cayaarihii dhaqanka
heesaa ciidda waxaa waxaa laga yaabaa inaan miisgarayna horta de v o e iyo qaababka loo loo ciidiyo waddanka waa la soconaa oo idaacadaha iyo waxaasan waddanka ka dhegeysanaa laakiin de heesii ciidda waan ka la miisgarayay heesii aan waxaan aad u xustaa maalinta ciidda heestii maxamed sulaymaan kube oo badanaa v o e iyo idaacadaha localka iyo kuwa internationalka labaduba ay sii geyn jireen oo ahayd alamaanta yaalka iyo ciidda wanaagsan marka heestaa aad baan u miisgarayna ilaahina siiyey halkaasaad kasii wadaana waxa weeyaan waa ku amaanan ha waa hagaag cashay haddaynu kaga nimaadno ama aynu ka nimaadno dhinaca iyo qaaradda eshiya islamarkaana aynu ku noqonno dhinaca iyo qaaradda yurub n hadda waxaa khadka ugu jira maxamed nuur oo isagu ku nool wadanka jarmalka bal ugu horreynba marka ugu horreysa n ciid mubaarak maxamed ciid mubaarak walaal aad baan ku salaamaya ciid alcaafiya waa hagaag magaalada ama n deegaankaad degan tahay maxaa la yidhahdaa se halka ku yaalla Een, wuxuu ku yaalaa een, galbeedka jarmalka ee, waa caasimadiisuna waa maynis magaalada aan deganahayna waa baaturkhaim oo meel tuulo ah waa meel tuula ah oo markaa ku taalla jarmalka Aad iyo Een, aad.
bal ciidda ka waran een, eh, waxaan filayaa in eh, soomaali badan halkaaad ku joogtaan ama aad si weyn uga ciideen Een, koley halkan waa meel iska tuulaa soomaali badanna kuma joogno Een, waxaa waxaa ku joognaa dad iska afar qoys meelahaas iyo dhalinyaraan ku qiyaastay saddex ilaa afar marka dad aada u tiraba kuma joogno Ee, salaada marka lasoo tukadayna dee dadku daniya caadiga un bay iska raaceen waxoogaa ciiddii wadankii ma aho way ka duwan tahay halkani Oh, waa garta waa gartay marka markaad fiiriso ciiddii oo kale eh, sidii loo jabaa loo dhuntiyaa bay soomaalidu tidhaahdaa mar haddii een, dooq badan uusan jirin oo magaaladii aad ku khasban tihiin marka ciiddii de- ma quruxsataan oo qaab ciid ma u ekaysiisaan wallaahi dadka meeshan jooga iyo hadda intaan ku joogna aad bay u yar yihiin Eh, ciidihii hadda labadii ciid ee ugu horreysay oo kale waan ina macsuumay xaafad meesha degan oo in badan degan baana macsuumay maasha allah ciiddii kusoo xigtay oo kale shaqo iyo hawl baan ku jirnay oo marka salaada laga soo baxay danihii caadiga un baa la iska raacay marka tan hadda sidoo kale u dhacday Eh, waxaan rajaynaa wixii iminka ka dambeeya insha allah inaanu isku xil samayno oo aanu isku nimaadno oo bal sidii aanu wax uga bedeli lahay waxaan ku jirna laakiin weli noomeyna suuragal inaanu si ciida u ekeysino weli waxaad moodaa inaanu ku jirna xaaladii eh, aanu ku degi lahay wadanka oo aanu ku cusub waxyaabaha kaa farxin jira dalkii marka la joogo ciidda maxaa ka mid a ma heesaha la saari jiray xilliga ciidda loogu talagalay ma xoolaha la qalan jiray faamiliska iyo dadka deriska ehel qaraabo la isku imaan jiray wax la wada cuni jiray maxaa ku si gaar kuu farxad gelin jiray marka waxa anaa isleeyahay shaksiyan wixii ugu wanaagsanaayen hadda tabaya wuxuu ahaa in faamilku meel ay isugu yimaadaan oo meel lagu ciido oo lays arko oo farxadda la wada qaatay iyo dhalinyaradii iyo asxaabtii a waqtiga la qaadan jiray bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamuud maxamed ibraahim deeruna loo yaqaano cabdixakiin shirwac iyo caashe ibraahim cawid waan idin salaamaya waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan Salaam waxaan ku noolahay muddooyinkan dambeba magaalo la yidhaahdo south tucson nebraska ama cerifyo ay kulmiyaan saddex gobol oo state of iowa ah iyo south dakota iyo state of nebraska si wanaagsan ayaa looga ciidiyey meesha tan aan degannahay ee state of nebraska saddex meelood ayaa lagu kala dukadaa dhanka nebraskana hal meel dhanka iwana meel marka sidaa oo ay tahayna aad baa lasugu soo baxaya maalmaha ciida oo waa lasu salaamaya dadkii rabaan isku imaanaya inta badan shaqooyinkan af laga yahay marka halka aan ku noolaha waa halka caashe iyo abdaxkiin ma suurto gashaa dadkiina soomaalida ee goboladaasi kala duwan halkay iskaga yimaadaan amaba goobtaasi iskaga dhow inay isu soo tallaabaan oo ciiddii isu yimaadaan oo ay wuxuun wadaagaan dabaaldega ciidda aad iyo aad abdaxkiino haa wax badan ayay wadaagaan hadda ciidan oo kale waxay kusoo aaday weekdayska dhexdiisa mararka qaar oo ay dhacdo ciid inay jimco oo kale kusoo aado waxaa la kireeyaa meesha bark ilmaha ay ku cayaaraan oo kale ama barxadda cayaalka lagu cayaarsiiyo ayaa la kireeyaa waxaa la sameeyaa oo kale raashin ayaa maxaa la qof kasta donation ayuu keenaa ama qof kasta wax uu soo qaada waxaa la wixii dhaqankiisa ah soomaalida kale oo iska taqaana caruurta ayaa wax loo soo qaadaya dadkan ajnabiga aan la noolnahay oo kale sidoo kale waxaa kaloo meeshaas kasoo qayb gala ama meesha ciidda oo horasha lagu tukada yimaado haddaan dadkan u dhasho iyaga laftirkooda muslim ah oo maxaa la dhahaye ciidda nagala qayb qaato hadday ahaan lahayd dadkan oo latinos loo yaqaan ama dadka dalkan aan ugu nimid ah marka common la wadaaga wuu jiraa oo ciidda dadka dhan bay ka dhexaysaa waa waa maalin aada u farxad badan waayo oo waa laisku salaamaya dadkii oo is arkin muddo baa laga yaaba inay meesha isku arkaan oo laisku warayso oo maxamed adigoo ka faa'iidaysanaya munaasabadan ciidda nasiibna aad u yeelatay in dadka soomaalida ah ee na soo wacay imiilada noo soo diray aan kusoo celinna aad ka mid noqotid yaad jeclaan lahayd inaad tilaanto munaasabadan ciidda awgadeed cashaay ma aad baad umahadsantihiin adigii abdaxkiimba waxaan salaamaya inta muuqayga iyo maqalkayga taqaana aada ugu horeysid adiga oo cashe ibraahim aadan ah adigii caruurtaada ciid wanaagsan baa idin leeyahay sidoo kale abdaxkiin shirwacan waxaan leeyahay adiga iyo ehelkaaga ciid wanaagsan waxaan kaloo halkan ka salaamaya dhammaan eheliyadayda iyo maxaa la dhahaye familkayga meel kasoo joogan ay ugu horeyso hooyaday macaan xawo macalin cali nuur aabaheyga macaan oo tiyagaloo jooga haddii uu imaqlayo ama uu maqlaba codkeyga oo la yidhaahdo maxamed ibraahim xaamud oo ama ama deero asna waan salaamay waxaan kaloo salaamaya adeeradayda eedooyinkayga anana soo koobayn oo maxaa la dhahay inaana kala ilaabayn magacyadooda waxay ku kala sugayeen australia nairobi kenya norway ingiriiska masar iyo muqdisho meel kastoo ay joogaan iyo gobolada soomaaliya waxaan leeyahay ehelkayga ciid wanaagsan aan leeyahay inta muuqayga iyo maqalkayga taqanaasho sidoo kale waad mahadsantiin abdaxkiin ciid mubaarak baan ku leenahay kula caam antum khayr dalka mosambiqna waxaa nagala soo xiriiray dhegayste lagu magacaabo samow cali aadan samow kusoo dhowow barnaamijkan ay v o eda kula dabaaldegayso dhegaystayaasheeda meel kasta oo ay daafaha caalamka ka joogaan waa ku faraxsanahay wallahi inaad soo wacdeen idaacadda dhammaan wariyaasha salaama marka hore intaad fursada ay siiseen waxaan salaamaya hadda hooyaday oo joogta magaalada la yihahdo yolow oo ka tirsan gobolka bokool waxaan kala salaamaya abey oo jooga xamar iyo walaalahay dhammaan oo ay joogaan maleysia iyo iyo iyo turki intaba waan salaamaya dhammaan soomaalida waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam antum bikhayr iyo dhammaan waraa iyo idaacadaha iyo eeda oo aada ugu faraxsanahay inaan kala qayb qaato barnaamijka ciidda oo aad tahay ku faraxsannaha annagana inaad mosambiq adigoo jooga nala soo xiriirto oo halkaas aad ku ciidaysid samow aad baan kuu salaamaynaa ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr waxaana filayaa in waalidka iyo walaalaha iyo ehelka aad salaantay adigoo mosambiq joogana in ay kaa dhegaysanayaan barnaamijkan laanta afka soomaaliga e v o a bismiillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa qamar salaad cumar waxaan ku noolaa dalka denmark khaasatan magaalada copenhagen copenhagen way badan tahay laakiin waxaa uga sii noola xaafad la yidhaahdo faaqum saas uguma badno soomaalidu laakiin waxaan rabaa jaanis aad ii siiseen anigoo idin salaamaya bahdiina v o eeda waxaan hawada ka salaamayaa hooyaday macaan muraasim tarcanshuur aabahay salaad cumar oo ku nool magaalada muqdisho walaalahayga oo ku kala nool daafaha adduunka waxaan kaloo salaamaya walaashay aan aada u jeclahay muraada xaaji caways dhaho oo iyadana ku nool magaalada london dalka u k waxaan kaloo salaamayaa oo ilmahayga igula nool dalka denmark khaasatan magaalada copenhagen wiilkayga sikiriye waa curadkayga gabadheyda mastaax balkiis iyo yonis inta kale maybi waa tiro banaanaysa dabcan waxaan rajeynaya intaas inay iiga filan tahay salaanta waxaan salaamayaa muslimiinta daafaha adduunka ku kala nool inta codkayga taqaano inta muuqayga taqaano iyo inta maqlaysa codkayga waxaan idiin rajeynayaa ciidan ciideeda kale inaan ku wada iidno farxad iyo bashbash iyo barwaaqo waxaan rajeynayaa inaan wadankayga dib ugu soo noqdo oo nabad ah ciidan ciideeda kale mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba ciid wacano wanaagsan khadiijo maxamuud yuusuf oo ku magac dheer khadiijo khalanjo oo kana mid ah fanaaniintii hobolada waaberi islamarkaana muddo dheer aydan maqal amaba aan codkeeda iyo weliba fankeedii dhegihiinna aanu ku soo dhicin ayaa iyaduna inagala qaybgalaysa barnaamijkan gaarka ah ee ciidda ugu horraynba ciid wacano wanaagsan khadiija soo dhowow waan dhowahay walaal aada iyo aad baad u mahadsan tihiin waa ciid mubaarig oo waxa islaamka magaca islaamka sheegto oo dham ayaan leeyahay ciid mubaarig waxaan kaloon leeyahay wax alla wixii soomaaliya shanta soomaaliyeed iyo idinkoo dhan waaga annaguna waxaan ku leenahay ciid mubaarig macal ciideyn ku ciid alcaafiya aan ku leenahay annaguna aada iyo aad baad umahadsantihiin walaal waayo waa yowmulciid waa maalintii ciidda dabcan eh, barnaamijkii ciidaynu ku guda jirnaa oo dhegaystayaashii walow dhammaan bulshada ay wada ciidayaan En, bal ugu horreynba en, muddo dheer waxaa laga yaabaa inay kugu dambeysay dadka soomaaliyeed ama soomaalida meel kastay joogaanba inay maqlaan eh, khadiijo maxamed yuusuf En, khadiijo Ah.
sanadihii ugu dambeeyey xaggay ku noolayd xaggayse ku ciidaysaa imika walaal intii ugu dambeysay oo dhan waxaan joogaa magaalada london oon ku noolaa ilaa toddobiyo labaatankii sane u dambeysay kama bixin waagaag khadiij haddaynuusan noqono ciiddii iyo weliba en, eh, maxaan ku idhaahdaa barnaamijkii ciidda iyo dhegaystayaasha En, in badan bay dadku aanay ku maqal oo ay dhinacii fanka iyo sugaanta aad kuugu yaqaaneen oo sugaantaadana aad looga heli jiray aanay maqalin En, goormaa kuugu dambeysay fankii iyo waayihii kala duwanaa iyo sugaantii wallaahi iminkaa muddo aan markaan qiyaaso dhowr iyo toban sannadood aduu markii hore halkan xaflado riwaayad baa iigu dambeysay alla u naxariistee marxuum sooraanu iska lahaa oo annagoo dhowr fanaaniin badan aan ku jirnay markaa horta riwaayad ahaan taasaa iigu dambeysay Een, laakiin marmar baan aroosyada iyo waxaa tegi jiray iminkana dee wallaahi kamana heeso laakiin marka dee xaflad qof ama ehela ama saaxiiba ama een, sidaas oo kale aroosyada inaan tago uun mooyaane runtii dee wax heesa iyo wax kale waxba iminka kuma jiro waagaag marka maanta haddii maalin ciida ay tahay een, bulshadii soomaaliyeedna muddo dheer aanay ku maqal sidaan qiyaasayana ay tahay markii ugu horreysay ee idaacaddan v o e da oo hadda koob iyo toban sano iyo dheeraada furan aad ka hadasho ay tahay maxaad dhegaystayaasha Mhm.
soomaalida ee ku maqlaya ee maanta fursadda kugu helay aad kula ciidi lahayd waxaan kula ciidi lahaa laba kelmadood oo waxa weeyaan een, bismillahi raxmaan raxiim ciida ciida ciida ciid wanaagsan ciida ciida ciida ciida ciid wanaagsan ciida ummadda islaamka ciida shanta soomaaliyeed oo gaar ahaan u ciida yaa hala waxaaban xasuustayba en, khadiijo ay suudaantii u tumayso oo maxaan ku idhaahdaa heesihii iyo sugaantii kala duwaneyd qaadaysa waayo waayo aad iyo aad baan aniguna ku leenahay ciid maar haye caash qadijo waxaad hadalkaagii een, intaadan heestan ciiddaada noo qaadin waxaad sheegtay inaad xafladaha arooska laga yaabo inaad tagto laakiin aadan ka haysin mar haddii codkaagu weli Ah.
sidan u dananayo maxaa kaa hor jooga inaad weli ummaddii u haysto walaal xagga diinta ma aragtay waa xagga diinta dee waa tii ad ogtahay heesaha ma fiicna boqol jeer baa wallaahi la iska waaniyey oo la yidhi maxaygaana iska daaya still wallaahi waa annagana dadda xafaladii tagtood muusig lagu garaaco haddana adigoo boodayuunbaad sarkaysaa soo ma ogid aad iyo aad waa iska xoolo oo waxaad maxaygaana dee ku xidhan runtii markaad eegtaan diin ahaanteenna markaad usoo noqoto ku xidhan iska wax munkaro iska kala ah laakiin haddana waa waxaad kusoo dhex jirto mar alla marka adigoo fadhiya lagu hay xanuunaya halkan ay xanuunaysaa markii lagu dhifto adigoo s- ku jiro unbaad haddana marmar arkaysaa waa iska yara jimicsiga dadku qaar yidhahdaan mararka qaar waa lagu jimicsadaa aad iyo aad ma haddii mar lagu jiro en, lagama- dee deegaankii baan laga fogaanayn si kale haddaan ku weydiiyo en, iminka markay caashi lahayd en, codkaaguba hadduu san u dananaya khadiija en, fanka maxaad uga fogaatay waxaan xasuustay en, dabcan en, eh, heestii ay suudaantu tumaysay ee masraxa aad ka qaadaysay caashiqu ma gumba ma gumaan xishoonba ruuxu xiska u gala ma u guuldarnaanba iyada en, xusuustaa bal haddaynu dib u xasuusanno ka waran maalinta ciidda dee heeska hadda iloobaybe oo maskaxdiiba oo wallaahi way maskaxdiiba imika waana da-ina way iska soo socotaa kowdhe haye haye
waktina way noogu dambeysay Waa- عاشق مقوبة مقونا حشومبا روحو حفكة وقرو مقول درامبا آه آه مقول درامبا ومجيد باريدان جين وناقو barwaaqaad u guubaysaa inta geesiyada nool cadankaaga golongolay inta geesiyada nool cadankaaga golongolay addangacaayo idhi ma wax laga gubtaaba addangacaaliyo idhi ma wax laga gubtaaba habay garaabine habay garaabine
عاشق مقوبة مقولا كشومبة روحوا حسكوا قالوا موقول بالرامبة آه آه موقول بالرامبة حتنقع يويري موحلقة وكتابة حبايب كرامي
habay garaabine yaa salaam yaa salaam caasha horta iyada waa baxdayba si wanaagsan bay u ciidii
heestaan raacay heestaan raacay iyo codka iyo luuqda iyo dareenka ay ku qotonto cabdixakiin iyo iyo qalanja marka la isku dar waa hees aad si niyadaad u qaaday qalanja heestani goormaad qaaday wallaahi inaanan taariikhdii walaashay macaaney ma xasuusto laakiin waxa weeyaan waxay ku jirtay riwaayad nin la yidhaha marxuum yuusuf aadan allahu naxariisteeyay ku jirtay marka wakti dheer bay ahayd soddon sano ugu yaraan wali ka joogaa iyo ka badanba malaha marka waa iska adigu waayo waayo aad iyo aad may codkaagana waxa weeyaan sidiisii iyo si ka wanaagsan n waa la dareemaya waxa weeyaan inuu sidii u daranayo maasha allah waa taa waa taa qadijo xilli baan xusuustaa oo aad inkastoo habalada waa beri aad wada ahaydeen oo waa beri mid la tuuraa ma jirin oo mid walba wuxuu lahaa cod u gaara oo aad cajiib u ah ee wiilala iyo gabdhaba laakiin xillibaa xilli baa jirtay aad si gaara lagu ammaani jiray oo lalahaa qalanjo qaybsami weyday qalanjo qalanjo maxaad ku mutaysataad islahayd walaash macaaney waxay ahayd horta anigu qaybo badan baan ku jiray kow horka horta waxaan ka soo galay folklor danska bay ahayd waxaan ku markaa ku kororsaday inaan heesaha maaragtay haddana inaan dee heesaha iska galo inkastoo codkiigu dee boqol iga cod fiican ay jirtay haddana codkaygu melodygaba haddana inaan iska heeso haddana waxa ii soo korodhay de actores inaan maxaydan riwaadaha matalo haddana riwaadaha waqooyi iyo de waa iyo riwaad reer xamarku haddana kala leedayan haddana riwaadihii reer xamarka ayaan haddana galay oon actores ka ahaan jiray that's why bay markaasi dee dadku ay uleeyihiin qofku markuu meelo badan ka muuqanayo ay uleeyihiin misba magacaas dee de ay u hadal hayaan qalanjo qaybsami weyda halkaa bay ka timi marka marka waa shaqooyin badanood qabatay waxaa la yidhi ma tanay noqon mise tanay noqon mise tanay noqon aad iyo aad aad iyo aad Way si wanaagsan cabdixakiin hees buu soo dhiftay laakiin aniga waxaa jirta hees inta badan aana dhegeysigeeda ka daalin uu faarax guuleed samatar uu kula qaada la yidhaahdo barkhad ah heestaa ma xusuusataa lontayn bay ahayd sangu baa lahaa waqti dheer bay ahayd wallahi inaan midhihii imanka si fiican bay u xasuusay sida tahay biciid balligii danood warcodsaba ka helay balahadane Saney, bilan quruxba qurun bilan quruxsaney bilicdu waa aniga barkadu waa aniga ballanku waa kii runtahaye ha boqol ugu firoon oo wacad boqol ugu firoono oo wacdkii habeenayn waa boog waboog jacaylkuye hadda maqeen mayadaa u balay mayadaa u belay ha- lontan bilicdu waa anigu basarku waa adigu ballanku waa kii runtaaye boqolku firoono oo wacadkii habeenayn waa boog jacaylku hadamqin mayadaa u balaye hadamqin boqolku firoono oo wacadkii habeenayn waa boog jacaylku hadamqin mayadaa u balaye hadamqin aad iyo aad aad waaba xasuusan tahay baad waxa weeyaan wax yar walaahi wax markaad fara ku hayn bay wax weliba aad leeyihiin iyo aad aad iyo haddana aad waa laigu kadiyey haddana anugu kumaan fiicni runtii waraysiga heestaad adiga xasan aadan wada qaadaane hadhow bay odhan layma heesine laylama hadle dhankayga waan ka hanan laa dhankayga waan anam lahaa haweenu roon ku noqon lahaa hawe guur ma diideen haddaan uba dhankaage haddaad hagar baxayse habeen keliya caashaaqooyey mahirgalo haye kuma fulaaye ordabaro
dhankayga waan ka hanan lahaa haweenu roon ku noqon lahaa hawaa guur ma diideen haddaan kuwa dhankaaga haddaan agar baxayse habeen keliya caashaaqooyey mahir galo ayee kuma fulaaye horta baro habeen keliya caashaaqooyey mahir galo ayee kuma fulaaye horta baro raggayo haweenkuba raggayo haweenkuba waxay haybad u yeeshaan habsaman daguurkeed melalo oon horseed looma haajo way hawiranta iyo casha waxa weeyaan si wanaagsan baa ciidan filay
kuwa waxay haybad ku yeeshaan habsaman daguurke meelo loo hubin oon halyay wadin looma haajo way hawiranta hoobeyoy hakicaashaqa ayu habaabine
laakiin cish calaa sawt eshcalaansood laakiin hadhow bay odhan laylama hadlin hadhow bay odhan Laylama hadhow bay odhan laylama heesin laylama hadlin hadlina doob hurday helay weeye xasan Ali.
hoobiyo sohor cashaqa maxaa intaa laga waday qalanjoy dee waxa weeyaan un kolley een, ma- kolley maalifka unbaa ku shaqo lahaaye laakiin dee hadhow bay odhan doog hurday helay nacam dee Hadhow- kolley waa hadal iska darsoon Ha.
in la- wa- waa laga siiya ma fiicneen hadhow bay odhan laylama heesina laylama hadlina doob hurda ay helay hoobiyo sohor Haaye, kusoo cashaqa dhacda shabaga unbay ahayd ujeedu aad iyo aad aad iyo aad aad baan ku salaamaynaa khadiijo maxamed yuusuf qalanjo ciid mubaarig waanu ku leenahay aadna v o edu way kaaga mahadcelinaysaa ciid macaan all of you waan wada salaamayaa salaanta islaamka ciid mubaarig ciid mubaarig.
mubaarig mar labaad mar Ciid saddexaad wanaagsan.
ummadda islaamka shanta soomaaliyeed v o eduna aad bay ugu faraxsan tahay in toddoba iyo labaatan sano kadib adigoo qurbo ku noolaa in ay maanta een v o edu dhegeystayaasheeda ay kaa maqlayaan halkan oo ay kusoo xusuusan doonaan in badan oo ka mid ah aad iyo aad bay idinku mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaashay waalaikumsalaam.
walaalkay ciid mubaarak ciid mubaarak daaq maroojiye waa wiil dhallinyaro ah oo sameeya masraxiyado qosol ah islamarkaana heesaha bedela barnaamijka ciidda ah ayuu inagala qaybgeli doonaa deeq ciid alcaafiya walaal shirwac aad baan kusoo dhaweynaya adiga iyo caashaba waa hagaaga ciiddii weeyaan de laguma arag beryaha marka ugu horreysay ciid mubaarak baan kun leenahay Een, eh, ciiddii intii ka horreysay iyo muddooyinkii ugu dambeeyey majaajile iyo wax maaweelaha lagaama maqal ood caan ku ahayd beryahanba xaggee ku maqnayd warniyo in adar shirwaco waxa weeye waxaan ku jiray siminaar baan ku jiray tababar baan ku jiray kowdhi waan gart tababarkaas wuxuu ahaa sida hadlaha loola haasaawo aan aqoonoo dabeetana waxaan baranayay haasaawahaasan baranayo alxamdulilah maanta noo soo xidhma oo gebigaba oo idiin soo dhammaaday haa waan gartay marka maxaad eh, geediyo ho haye maxaad ku qaadanaysaan casharro hay- casharadaan ku qaadin waxaa ka mid a sida inanta loo shukaamiyo sida iyo waxyaalo badan oo dee iga dhinaadan soo faa'iideysa waan gartay marka iminka soo dhamaaye horta ciid wanaagsan dadka casharada bixinaya kuwa may ahaayeen dadka casharada bixinayay niman yuu bow janaab oo jayna ka timiyo magaceed waana inka sii jejebin iyo waana garanayn waan gartay haddaan si kale kuu weydiiyo deeqow Eh.
dabcan dee waxaad u taqaanaanba magac kalaad u bixiseenba haasaawo xiin iyo wax ma garanaysaa magacyo kale waaweyn baad u bixiseen inan markaad la haasaabaysaa ama inaan aad la hadlayso maxaad u sheegtaa aad ku tidhaahdaa bal warni anigu inaan hadla dee lama marka hore maba aqoono markaan tiraa inanta lahaaso guri kiraaban weydiin jiray iyo hawlo kale iyo dad baan geli jiray laakiin iminka tacaawada iga soo warbaxda waa shukaamin karaya waxyaabaha kale caanka ku haydeen ee la daawan jiray waxaa ka mid ah ama aadka loo daawado in sugaan kala duwan ood ood bedeshaan horta marka hore maxaa maxaa idinku kalifa ama sababtaad u bedeshaa maxay tahay heesaa horta walaalo waxa weeye hees aan bedelno waxa weeye heesta wax nagu kalifa heesta horta waa inaan heesta anno marka hore ka helno haye iyadoo sideeda inaad qaadato maxaa diidaya mar haddaabaad heestii ka heshay ma heesta ha dee heesta waxa weeye horta dadku waxay u yaqaanaan heesaha la bedelo in fanaanka lagu canjarafaynayo ama eh, waxa weeye khalad bay ka aaminsan laakiin heesta la bedelay waxa weeye waa wax uun dadka lagaga qabsanayo jacburkiisa ugaanta kamid a waxa weeye waana heesta adigu marka hore aad hudhigaagaad ka heshay ayaan bedelay marka eh, heesahana sanadkan horta dhowr lix baan ilaa lix baan u hanjabo aan doonaya inaan bedelo waad u hanjabtay ha waan u hanjabay iyagoo way way i qorshaysan yihiin haye kuwaad laakiin hore u bedesho maxaa ka mid a kuwaan hore u bedelay waxaa ka mid ah fanaanada caanka ah iyo yurubgeenya heesta eh, fijo waa heestii caanka ahayd ha jacaylka haddaan xanaansho ha haye waxaan ka dhigay sidii xabxabkii oo tufaxa la-aanta anoo xanuunsa miyaan aabbahay xumaynin dartaa anigoo anigoo sihay intani si soo xilqamay maxaan xaafadina aaday xanshasho markaan bilaabay iyada xiisihii jacaylka intuu aabbaha xanaaqay muxuu xurtaygu baktiyey dabeedna intaan xanuunstay weliba unuhuy xanuunay maxaan xuma jabinti waayey hadduu xarig yahay aabbaha weliba ka xun yahay jacaylka inuun xillimaad dhexdeenna mar kale mar kale xaafadiina aado xurtadan timi baan ku diiday oka
waa inanta abeed baan ku xurteeyey ha walaalo een, waxa weeye dee haasa xumadii unbaa meel walba igenisaan kuu sheegay magaranaysa deeq haddaan si kale kuu weydiino su-aal kale een heesahan markaad bedesho ama ay qaabkan u bedelmaan dadweynihii dhegaysanaya heestiiyo si fiican u dhegaysanaya ama heestan xujaba ha noqoto yurub amaba heesaha kaleba ha noqotee maxay idhaahdaan se fanaaniintii heesahan lahaa inaba maka marka iyaguna ay maqlaan maxaa maxaa filcelin kaaga soo noqotay walaal waxa weeye horta heesta een, dee mid mid khalad u arka mooyaane oo dhibaato kale u mooyaane een, fanaanku wuu ogyahay inay hees waxa weeye ay iska jacburuun tahay dadka lagaga qabsanayo marka waxa weeye badankoodii een, xalaale iyo waxay kama xumaad anagu guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gebagabayn doonnaa barnaamijkii gaarka ahaa een ugu tala galnay munaasabadda ciidda ciid al adxa intaan mar kale kulmayno iyo ciidaha soo socdaba waa cabdixakiin maxamuud shirwac iyo caashe ibraahin aadan oo idin leh sidaa iyo ciid wanaagsan كذا إلهي فرحتك نوبتي أول ما نعيدو مسلم تليدو ملك كذا إلهي فرحتك نوبتي من تعذريو أيل ما ورد اسم أيلو مش مشاق من تعذريو أيل ما ورد اسم أيلو مش مشاق maalinta weyn yalla moogaa
heestaasi cidda ee codka allah u naxariista xasan diirey waxay ugu gabagabo u ahayd idaacaddeenii galabnimo iyo weliba barnaamijkii aad hadda dhegaysateen ee gaarka ahaa ee ciidda waxaana idinla socodsiinaya idaacaddeenna galabnimo xuseen barre iyo anigoo ah nuur xasan tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo ciid wanaagsan kulli caam wa antum bikheer
This is VOA News. I'm Tommy